bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf alanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii boqol iyo shanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kale waa dersigii saddexaad ee ghaswatu badrin alkubraa dagaalkii bader ee weynaa mowqif ljeysh alislaami safxada boqol saddex iyo sagaashan mowqif aljeysh alislaami ciidankii islaamka ee nabigu hogaaminaya ee ree beder oo xaaladiisu fii dayqin cidhiidhi ay ku sugan tahay iyo waxarijin iyo halis maxaa jira waxay u soo baxeen iyagoon weliba aada u soo diyaargaroobin oon hub weyn sidanin oon fardawadanin saasa laba maahane ayaa waxay usoo baxeen safar markaasaa waxaa ka hor yimid ciidankii ugu xoog badnaa oo ka aan kasoo sheekaynay marka xaaladoodu meel halisa ayay tagtay amaa istikbaaraatu jeyshi lmadiina ciidanka madiine sirdoonkiisu faqad naqalat waxay u keentay ay usoo naqlisay oo soo gaadhsiisay ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay waxay soo gaadhsiisay wahuwa isagoo rasuulku laa yazaalu fi ariiqi weli uu kusii jiro waddadii biwaadi dafirana meesha dafiraan la yidhaahdo dooxada dafiraan la yidhaha waddada ah isagoo weli sii socda yaa warkiibaa soo gaadhay waxaa soo gaadhay khabar al ciiri wannafiir warkii ku saabsanaa safarkii loo soo baxay markii hore ee abu sufyaan hogaaminayay iyo wannafiiri colweynihii maka ka soo baxay wa ta-akada waxaa sugnaatay ladayhi rasuulka agtiisa waxaa sugnaatay bacda tadabburi markuu u kuur galay bacda tadabburi markii loo kuur galay fii tilka al akhbaari wararka iyaga a markii la dhuuxay ee loo kuur galay ee la qaadaadhigay ee la fahmay waxaa soo baxday oo sugnaatay annahu shaaniye ama sheekadu inay tahay lam yabqa inuusan waxba ka hadhin majaalun boos liijtinaabi liqaa'i sidii looga meermeeri lahaa ama laysaga ilaalin lahaa ama looga fogaan lahaa ama wejiga looga dadban lahaa alliqaa'i daami dagaal dhiig ku daato alliqaa hadda kulan caadi amaah kani waa kii dagaalkii dagaal dhiig ku daato ama kulan dhiig ku daato meel looga leexleexdo iyo meel wejiga looga looga gabbaday inaysan jirin wa ta-akada waxaa sugnaatay ladayhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam ama ciidankii haddaa rabtaba dheh damiirku labadaba waa loo celin karaa ciidankii aljeysh lislaami waxaa sugnaatay bacda tadabburi markii loo kuurgalo oo la dhuuxo oo la qaadaadhigo fii tilka al akhbaari wararkaas isaga ah ee ku saabsan ciidankii colweynihii maka ka soo baxay ee nafiirka la yidhaahdo iyo iyo safarkii oo baxsaday oo fakaday oon fare lagu haynin waxaa soo baxday annahu shaane lam yabqa inuusan hadhin majaalun meel looga warwareego majaalun mee boos liijtinaabi liqaa'i in layska ilaaliyo ama laga laga dhuunto ama laga fogaado ama layska ilaaliyo ijtinaab waa fogaansho moogtahay in laga fogaado oo layska ilaaliyo alliqaa'i daami kulan ama hardan oo dhiig ku daato iyo wa annahu shaani laabudda inay tahay arrin lagama maarmaan ah min iqdaamin dhiiranaan marka hore in loo socdo oon dib loo soo noqonin iqdaamin in horey loo socdo hore socodkaasoo yubnaa lagu dhiso cala shajaacati geesinimo waalbasaalati iyo dhiiranaan waaljur'ati iyo dhiiranaan waaljasaarati iyo geesinimo waa isku midun afartaa shay waa isku midun shajaaca basaala jura jasaara geesinimo dhiiranaan waxaa waa uun erayo iskooda mid a waay fa mimaa wixii ka waxaa ka mid a fa mimaa wixii waxaa ka mid a laa shaka fiihi shaki uusan ku jirin annahu shani low turika haddii laga tago oo faraha looga qaado jeyshu makata maka ciidanka ka yimid haddii faraha laga qaado iyo juushu ha iska xulxulo ah isagoo xor ah meeshuu rabo ha xulxulo ha marmaro khilaala tilka almantiqa gobolkaa oo idil uu soo galay maka iyo madi waxaan ujeedaa beder iyo madiina iyo meelahaasoo dhan uu siduu rabo isaga socdo iska mushaaxo iska mushaaxo iyo juushu uu iska mushaaxo khilaala tilka almantiqati gobolkaasoo idil haddii la- faraha laga qaado maxay noqone yakuunu wuxuu ahaanayaa daalika arrintaas inu ciidankaas isagoo cid ka hor timid iyo cid la dagaalantay aysan jirin inta laga cararo oo laga dhuunto oo layidhaha la dagaalami kari mayno ay meelaha iska mushaaxaan taasi waxay noqon doontaa tadciiman xoojin limakaanati qurayshin quraysh sharafteeda alcaskariyati ee military quraysh sharafteeda military ayaa kor u kacay soo cirka isku shareeris taasay xoojinaysaa waxaa kaloo noqonaysaa waa imtidaadan soo fidin ama ballaadhin lisultaaniha awooddeedii asiyaasi ee siyaasadeed oo lasoo fidiyay oo ilaa madiinay xukumi ilaan waxay rabaan bay ka samayn karaan markaas waxay dhihi karaan meesha ka baxa nimankan iska bixiya waxaa kaloo noqonaysaa dhinaca kale waa idcaafan daciifin iyo wiiqid likalimati lmuslimiina muslimiinta awooddoodii iyo hadalkoodii iyo taladoodii oo dhan ay daciif iska noqonayso iyo wa tawhiinan iyo idcaafan isku mid waaya idcaafan iyo tawhiinan waa isku mid wa tawhiinan daciifin iyo wiiqid lahaa muslimiinta awooddooda bal iska dhaafe rubamaa waxaaba dhici karta tabqaa inay noqoto alxarakatu lislaamiya dhaqdhaqaaqi islaamka oo dhanba bacda daalika markaa kadib jasadan jidh oo laa ruuxa fiihi aynan nafiba ku jirin oo wayajra uu ku dhiirado cala shari in xumaan lala soo aado kullu man cid kasta oo fiihi qofkaas ay ku jirto xiqdun nacaybsho aw kaydun xanaaq cala lislaam islaamka u qaba oo fi ti- fii hadihi lmandiqa gobolkan ku nooloo idin nin kasta oo colaad u qababa markaa wuu ku dhiirinayaa dhaga dameeraad la hubsoon bay iska noqon lahayn muslimiintu haddii maalintaa ay cararaan uma intaas waxaa intaa dabadeed hal hunaaka ma jiray halkaas damaanun wax damaanad qaada miyaa jiray oo lilmuslimiina muslimiinta u damaanad qaadaya biimtinaaci jeyshi makkata ciidan colweynihii maka ka yimid wax ka celinaya wax ka celin karay oo ka horjoogsan lahaa can muwaasalati sayrihi socodkiisa inuu sii wato naxwa almadiinati xagga madiina oo haddii nimankii halkan laga waayo in madiina looga daba tago ma wax taas ka celin lahaa baa jira ma wax damaanada miyay haystoonoo taa ka celin lahaa xataa yanqula ilaa uu u raraba ciidankii maka colweynihii maka uu u raro almacrakata dagaalkaba ilaa aswaarihaa irdaheeda magaalada madiina oodeeda suurka waxaa la yidhaahdaa horta aswaar waa jamcu suurin jamcu suur waaye aswaar magaalooyinkii hore oo dhan waxay lahaan jireen derbi ku wareegsan marka soomaalidu derbi wareegsan iyo waxa may aqoon jireen ood bay tidhaahdaa xoolaha iyo guryaha cadowga iyo colka iyo bahalka dhan ood baa lagu soo wareejin jiray laakiin magaalooyinka waxay lahaan jireen derbi lagu soo wareejiyo ilaa aswaari almadiinati magaalada madiine oodeeda ama derbiyadii ku wareegsanaa oo wayaqzu lmuslimiina iyo inuu muslimiinta kusoo duulo fii cuqri daarihim gurigooda dhexdiisa ama barhtankiisa loogu soo duulo kalaa cid ka celin lahayd ma jirin taas ama wax damaanadu haysteeni ma jirin falow xadatha hadduu dhici lahaa min jeyshi lmadiinati ciidanka madiina hadduu ka dhici lahaa nukuulun dibugurasho ma oo nooc kastaba in kastaba ha la ekaatay hadday dibuguran lahayn maalinta ayada ama cabsi ay ku dhici lahayd ama carar ay carari lahaayeen lakaana lahu nukuulkaas iyo dibogorashadaas iyo cararka iyo cabsidaa waxaa u sugnaan lahaa aswa-ul athari raadka ugu xun calaa haybati lmuslimiina muslimiinta haybadooda iyo sharaftooda iyo sumcatihim iyo sumcadooda marka ma dhicin oo dib looma noqonin xataa lama dhihin aynu gurma doonano marka nabigu muxuu sameeyey markay taasi dhacday oo mowqifkaas adag la galay muxuu nabigu sameeyey sala allahu caleyhi wasalam siduu weligiiba yeeli jiray asxaabtiisu la tashaday wa amruhum shuuraa baynahum weeye moogtahay almajlis listishaari fadhigii wada tashiga rasuulku ciidan wuxuu la tashaday asxaabtiisa wa nadaran iyadoo la texgelinayo ilaa haada tatawuri isbedelkan kan ah alkhatiiri ee haliska ah almufaaji ee sida degdega ee lama filaanka ah ku yimid isagoo kaa la tixgelinayo caqada wuxuu qabtay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam majlisan fadhi ayuu qabtay caskariyan oo arrimo askareed laga hadlayo arrimo ciidan istishaariyan oo wadatashi oo aclaa oo sare midkaasoo ashaara uu rasuulku si fiican u tilmaamay weeye ashaara uu tilmaamay fiihi fadhigaas rasuulku ilal wadci raahin xaaladda taagan markaas say wax isbedeleen in safarkii abu sufyaan uu hayay oo alciir inaan fara lagu haynin colweynihii maka inuu soo baxay uu kan yahay haddaynu iska laabanno aynu noqonno ay dhici karta inta aan soo sheegnay inayna inaga hadhine ay madiine inooga daba yimaadiin haybadda muslimiintuna ay halkaa ku baaba'do iyo inaynu nimanka ka hor tagno arrintii wa rasuulku sala allahu caleyhi wasalama yuu si fiican u qeexay wa tabaadala wuxuu weydaarsaday fiihi fadhigaas alra'ya talada maa caamati jeyshihi ciidankiisa dhammaantii iyo waqaadatihi iyo ciidanka hogaamiyaashiisii intaba kulli waa lala wada tashaday fadhiga waa laga soo wada qayb galay waxayna idin markaa iyada ee uu rasuulku ku taliyey inaan la cararin ee nimankan la waajaho xiina idin markaa iyada ah yaa tazaczaca waxaa ligligtay quluubu fariiqin qolo oo min annaasi dadkii nabiga la socday ee asxaabta ahaa ah saddexdii boqol iyo dhowr iyo tobankii raag ka mid a quluubtoodii ayaa ligligatay wakhaafuu waxay ka baqeen alliqaa'a daami iska hor imaatin dhiig badani ku daato wahum kuwaasi alladiina kuwii weeye qaala allaahu alla uu yidhi fiihim ay fii shanihim kamaa akhrajaka mufasiriintu kamaada waxyaabo badan meelo badan bay ku cadfaan waxaan kasoo qaadanaynaa uun waxaa ka horeysay yasaluunaka cani ilanfaali qul ilanfaalu qul ilanfaalu lilaahi waarasuul halkaasay ku cadfan tahay baalin alanfaalu lilaahi waalrasuul sida loo qaybinayo haniimada ilaahay iyo rasuulkiisay u taallaaye uma taallo muminiinta go-aanku xaggaasu ka soo baxayaa sida waa kan sida taasay ku cadfan tahay kamaa ay mithla ikhraajika kusoo bixintii uu kusoo bixiyey waxay ahayd taasina amar ilaahay bay ahayd tanna waa amar ilaahay saas kamaa sidii oo kale akhrajaka uu kuu soo bixiyey ama uu kuu soo saaray adiga nabiyow rabbuka rabbigaa min beytika gurigaagii uu kaa soo saaray madiine ahaa bilxaqi dhab iyo xaqna uu kugu soo saaray wa inna fariiqan isaga oo koox dhab ahaantii oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ihi la kaarihuuna arrintaa iyada ah ay kahanayaan yujaadiluunaka waxay kugula murmayaan filxaqi xaqii oo dagaalka aho ina nimanka lala dagaalamo aho xaqa markaasu hadda taasuu ku dhacayaaye yay kugula dagaala yay kugula murmayaan bacdamaa tabayana markuu caddaaday xaqii markuu caddaaday oo ay tahay nimankan lama huraan inay tahay in colweynaha maka ka soo baxay fooda la isdaro kaa weeye ka annamaa sidii iyaga oo kale ayay kuula murmayaan oo u cabsanayaan yusaaquuna ila almowti niman geeri loosii hogaaminayo oo loosii kaxaynayo oo kale wahum yanduruuna iyaga oo fiirinaya geeridii marka dadkaa cabsadayna halkaasaa lagu tilmaamay wa amaa qaadatuljeyshi ciidankii uu rasuulku watay maalinta ayada ah waa nimankii taariikhda qore eh hogaamiyaashoodu muxuu ahaa mowqifkoodu faqaama waxaa kacay sidii la filayay kow abuubakr sidiiq baa kacay faqaala wuu hadlay wa axsana waanuu wanaajiyey wuu qurxiyey hadal fiican oo hadalkii meesha ku habboonaa ayuu yidhi uma haddana qaama waxaa istaagay oo kacay cumaru bnulkhadaab fa qaala isna waa hadlay wa axsana wuu qurxiyey war fiican buu yidhi uma haddana qaama waxaa kacay almiqdaad ibnu camr ayaa kacay faqaala isna wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow imdu ku soco imdi ku soco limaa wixii araaka allaahu alla uu ku tusay maxaa jira fa naxnu annagu macaka adiga unbaan kula soconaynaa weligaana kaa hadhi mayno wallaahi baan ku dhaartay laa naquulu ku dhihi mayno laka adiga kamaa sidii oo kale qaalad banuu israa'iil reer banu israa'iil limuuse ay ku yidhaheen oo yidhaheen idhab soco oo tag anta adiga iyo warabbuka rabbigaha fa qaatilaa soo dagaalama labadiinnu innaa annagu hahunaa halkanaanu qaaciduuna sii fadhinaynaaye sidaas ku dhihi mayno walaakin waxaan ku leenahay idhab soco anta adiga iyo warabbuka faqaatilaa dagaalama innaa annaguna macakumaa idinka la jirkiinna yaanu muqaatiluuna kuwa dagaalama iyo aanu nahay fa waladii allihii baan ku dhaartay buu yidhi bacadaka kugu soo bixiyey bilxaqi xaqe eh low sirta haddaad noola socoto ood noo dhaqaajiso binaa annaga haddaad noo dhaqaajiso ilaa barkilkhimaad meesha barkilkhimaad la yidhaha waa meel fog dee yaa meel fog unbaa laga wadaa waa meel yaman ku taallaa la yidhaahdaa ilan waagaas gaadiid iyo waxbatoona ma jirine yamani meelaha meelahada sha- meel fog baa ilaa barkilkhimaad bal meelka iska daya haddii aad tidhaahdo ha loo lugeeyo lajaaladnaa macaka waan kuula soconaynaa un wey lajaaladnaa waan dadaalaynaa oo waan ma- ma- waan waan ku dadaalaynaa macaka min duunihi inta meeshaa ka sokayso oo dhan ilaa halka xataa an nablugahu ilaa aan ka gaadhno marka intaas wixii dhib nagu soo gaadho oo dhan waan u adkaysanaynaa weeye jaaladadu markaan laakiin asal jaalada aw tajaalada tadaaraba bisayfi wey marka seefta laysla dhaco laakiin hadda wuxuu ka wadaa low sirta bina haddaad noo dhaqaajiso ilaa barki lkhimaad meesha la yidhaah la jaaladnaa waxa weeye dhib kasta ayaan u adkaysanaynaa macaka adigoo aan kula soconno min duunihi ilaa inta ka sokaysa meeshaasoo dhan ilaa aan ka tagno xataa an nabluqaha ilaa aan ka gaadhno yacni meel la kaaga hadhi mayna ee meel alla meeshaad rabta noo wad buy fa qaala wuxuu yihi rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam khayran wuu ammaanay wa dacaa lahu wuuna u duceeyey bihi hadalkaas ugu duceeyey wa haa-ulaa'i saddexdan alqaadatu ee hogaamiyaasha ah althalaahatu ee saddexda ah kaanuu waxay ahaayeen min almuhaajiriina muhaajiriintaay ka mid ahaayeen wahum muhaajiriintuna aqaliyatun waa laga badan yahay aqaliyada waa dadka laga tiro badan yahay aqaliyatun waa laga tiro badan yahay fil jeyshi ciidanka marka la yidhaha aqaliya ka yihiin labiyo siddeetan saddex iyo siddeetan lix iyo siddeetan waa nagii intaa kusoo sheegnay intaa inay mid yihiin labiyo siddeetan saddex iyo siddeetan lix iyo siddeetan reer aws waxaan idhi waa koob iyo lixdan khasraj waxaan idhi boqol iyo toddobaatan marka aqaliya ayay ka yihiin fa axaba wuxuu jeclaaday rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu jeclaa an yacrifa inuu ogaado ra'ya qaadati l ansaar ansaar oo awsiya khasraj ah madaxdooda bal ra'yigooda inuu ogaado iyo waxay qabaan maxaa jira liannahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen yumathiluuna kuwa matalaya aqlab aqlabiyat aljeyshi ciidanka aqlabiyadiisa ciidanka badankiisa iyaga ay ahaayeen walianna hiqala almacrakati dagaalka culayskiisuna sayaduuru wuxuu ku wareegi doonaa hadduu dagaal dhaco calaa kawaahilihim korkooda ama cududooda ama degtooda yacni iyaga ayaa dagaalka badankiisa gelaya wey maxaa jira iyagaa tiro badan niman dagaalyahanna way ahaayeen ishkaaliyadda meesha ku jirtana waxay ahayd maca anna nusuusa alcaqaba heshiiskii ka dhacay caqaba qodobadiisuna lam takun ma aysan ahayn tulsimuhum tii waajib kaga dhigaysa bilqitaali inay dagaalamaan khaarija diyaarihim guryahooda meel bannaanka ka ee ka baxsan wixii magaalada madiine ugu yimaada rasuulka iyo islaamka inay la dagaalamaan sidaasaa ku caddayd marka waxaa laga baqay oo shaki baa yimid ar ma yidhaahdaan dee aan heshiiskii ma ahayn fa qaala wuxuu yidhi bacda samaaci kalaami haaulaa'i fa qaala weye rasuulku wuxuu yidhi bacda samaaci kalaami haaulaa'i kuwan hadalkooda markii uu maqlay rasuulku alqaadati ee madaxda athalaatati ee saddexda wuxuu ku celceliyey rasuulku ashiiru calaya ayuhannaas dadow maaragtay halaytil halayla taliyo ra'yigiina sheega idinkana wa inamaa wax kale maahane yuriidu l ansaara ansaar ayuu u jeeday wa fatina waxaa fahmay oo gartay ilaa daalika arrintaa qaa'idu l ansaari ansaar hogaamiyaheedii wa xaamilu liwaa'ihim calankooda ninkii maalintaas siday oo sacdi ibni macaada radi allahu tacaala canhu ninkaasaa fahmay faqaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee walaka annaka waa sida adiga oo turiidunaa annaga noo jeeda yaa rasuul allah haddaan ansaarnahay qaala rasuulku wuxuu yihi naca ajal idinkaan idiin jeedaa haa qaala wuxuu yidhi sacad faqad aamannaa bika waanu ku rumaynay inaad nabi tahay ayaan rumaynay iyo rasuul fasadaqnaaka waan ku rumaysannay wixii aad noo sheegtayna waan rumaysannay wa shahidnaa waxaanu qirnay ma anna maa ji'ta bihi wixii aad la timidi huwa alxaqu xaqi dhabta ah inuu yahay wa actaynaaka waxaanu ku siinay calaa daalika arrintaa iyada ah cuhuudanaa ballantayadii ayaan ku siinay wa mawaahiiqanaa ahdiyadayadii ayaan ku siinay oo ah ku salaysnaa cala samci warkaaga inaan maqallo wadaacati amarkaagana inaannu u hoggaansanno eh famdi ku soco yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow limaa aradta wixii aad doontay ku soco fawaladii allihii baan ku dhaartay bacadaka bilxaqi xaqa kugu soo bixiyey ee kugu soo diray ayaan ku dhaartee low istacradta haddii aadna kor joojiso weeye low istacradta haddii aad iskor joojna kor joojiso binaa annaga haadal baxra baddan oo naga fogayn haddaadna kor joojiso fa khudtahu aada badda gasho oo dhumbato la khudnaahu badda unbaan annagana dhumbanaynaa macaka adigoo aan kula soconno maa takhallafa kaama gadaal marayo oo kaama hadhayo minaa annaga xaggayaga rajulun waaxidun hal nin oo annaga naga midihi ma kaa hadhayo haddaad badda gasho bal meel kale iska daaye wamaa nakrahu ma necbin an talqaa binaa inaad an talqaa binaa annaga inaad naga horgeyso caduwanaa cadowgayaga inaad naga horgeyso hadan berri iska dhaaf waqti kale inaad naga horgeysana arrintaasi arrin aanu karaahiyeysanayno oonu necabnahay ma aha midna waan kuu sheegayaa inaa anagu la subrun waxaana lagu yaqaanaa inaan nahay niman u gegsada fil xarbi dagaal markay noqoto sudaqun oo ka run sheega fil liqaa'i hardankana iyo marka la hardamayo dagaalkana niman ka run sheega oo si fiican u dagaalama inaan nahay nawaan kuu sheegayaa walacala allaha waxaa laga yaabuu yidhi alleh yuriika inuu ku tusiyo nabi allow minaa xagga yaga inuu kaa tusiyo maa shay taqara ay ku qabowsato bihi shaygaasba caynuka indhahaagu ay ku qabowsadaan waxaad ku faraxdo ayaa laga wadaa waxaad ku faraxdo inuu alla naga kaa tuseeyo ayaa dhici kartee fasir binaa na socodsiya oo meeshaa rabta noo wad calaa barakati illaahi alla barakadiisi wa fii riwaayatin riwaayad kale oo isla micnahan lana waxay sheegaysaa ana sacd ibni macaad qaala wuxuu yidhi lirasuulilaahi rasuulka ilaahi wuxuu ku yidhi lacallaka waxaa laga yaabaa takhshaa inaad ka cabsanayso an takuuna inay tahay al ansaaru ansaar taraa tii u aragta xaqan calayha inay xaq u leedahay xaq inay u leedahay allaa tansuraka inayna kuu hiilinin ilaa fii diyaarihim guryahooda dhexdooda maahane meelahan duurka ah ee meelihii guryahooda ka baxsan inayna kuugu hiilin inay xaq u leedahay oo sidii ku soo aroortay heshiiskii alcaqaba ay sidaas tahay inaad saas ka baqaysa ayaa laga yaabaa buul wa innii anugu aquulu anaa u hadlaya cani l ansaari ansaar anaa u hadlaya wa ujiibu canhum anaa xaggooda anoo afkooda ku hadli u jawaabaya ee fadcan guur oo u rar xaydu shi'ta meeshaad doonto u guur adduunyada wasil xidhiidhi xabla man shi'ta ninkaad doonto xadhigiisana xidh oo xidhiidhi waqdac jar ama goo xabla man shi'ta nin alla ninkaad doontana xadhigga u goo wakhud qaado min amwaalinaa hantidayada maa shi'ta wax alla wixii aad doonto ka qaado wa actinaa nasii maa shi'ta wixii aad doonto oo waxaa rabtana nooga reeb hantidayada intaa rabtana ka qaado wamaa wixii akhadta mina aada naga qaadato yaa kaana ahaaday axabba ilaynaa mid aanu ka jecelnahay mimaa taragta wixii aada nooga tagtay wamaa wixii amarta bihi amarta fiihi waxaadna amartana wax alla wixii aadna amarto oodna farto oo min amrin amara amara arrin kasta ay tahay oodna amarto fa amrunaa taladayadu tabacun kii dabagelaya ee raacaya un weeye liamrika amarkaaga yacni amarkaaga un baan qaadanaynaa fa wallaahi baan ku dhaartay low sirta haddaad socoto adugu dhaqaaqda un maanta oo iska socoto xataa tabluqa ilaa aad ka gaadho albiraka min khamadaan barakooyinka oo khamadaan meesha la yidhahdo meel fogweyne haddaad gaadho ilaa aada halkaa gaadho haddaad socoto uun lanasiiranna macaka waan kula soconaynaa uun kaa hadhi mayna marnaba waa wallaahi baan ku dhaartae low istacradta bina haddaadna kor geyso haada albaxra baddan haddaadna kor joojiso oo fa khudtahu aada gasho baddii aada dhumbato la khudnaahu macaka waanu kula gelaynaa un baddii fa sura wuu farxay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama wuu farxay biqowli sacad sacad hadalkiisa ayuu ku farxay wa nashitahu arrintaasi way dhiirogelisay daalika arrintaasi rasuulka way dhiirogelisay uma markaa kadib qaala wuxuu yidhi siiruu socda wa abshuruu bishaaraysta maxaa jira fa ina allaha alla tacaala sarreeye qad wacadanii wuxuu ii ballanqaaday uu ii yaboohay ixda daa'ifatayni labada kooxood mid uun le ima kala sheegin ma safarkii uu abu sufyaan wate alciir layidhaahbaa macolweynihii abujahal wate maka ka soo baxay baa labadaas kooxood mid ka mid ah inaan labadaas mid gacanta ku dhigayno ayuu ilaahay ii ballanqaaday wallaahi baan ku dhaartay buui rasuulku laka-ani waa sida anigaoo al-aana hadda anduru fiirinaya ilaa masaarici alqowmi nimankan aan maanta iska horjeedno nin walba meeshii la dhigi lahaa meeshuu ku dhiman lahaa ee lagu diili lahaa inaan arko ayaad moodaa wallaahu subxaana wa tacaala aclam